waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
barnaamijka saafo waxa horta runtii waxaan qabanaa oo aan soo qabanaynay tobankii sano hadda lasoo dhaafay dhalinyarada iskuolka secondary schoolka dhameyso iyo dhalinyarada jaamacadaha dhameyso ayaa waxaan u qabanaa xaflad abaal marin ah ama aan ku baraarujinayno ardaydeena weliba kuwa waxbarashada aan ku fiicnayn oo iskuolka fasalada hoose oga taga also barnaamijka saafa wuxuu qabtaayoo kale abaalmarin oo community-ga shaqooyinka wanaagsan oo ka qabta wa community-ga oo ay kamid tahay s b s soomaali ayaan ayagana abaalmarinaa oo si aan runtii aan u tusno dowladda ama dadka wadanka lagu soo dhaweeyey inay soomaali community-ga integration fiican ama qeyb qaali ah ay ka qaadato shacabka ay ku dhex nool yihiin waa gartay intii hadda lagu jiray xanibaadaha covid nneteen awgiis u dhacay howlaad qabateen oo ay ka mid yihiin inaad dhalinyaro ka caawiseen inay kombyuutar helaan barnaamijkaas sidee ku bilowday maxaa fikradda inuu ku dheliyey horta fikrad waxaa nagu dheliyey markasta annaga waxaan nahay runtii organisation community ku dhex nool oo community ka mid ah marka conversationo ayaa islamarkiiba maadaama aan la shaqeyno oo toban sano aan community aan la shaqeynaynay community-ga runtii aaminaad iyo isbarasho ayay taas ay keentay markaas ayaa iisheeg maxaa la dhahaa waxaan ogaanay in community-ga dhalinyaro badan oo arday ah ay aysan awoodi karin inay soo gataan combyutaro maadaama covid nineteenka uu keenay iridaha in aan laga bixi karin ardayda iyo oo kuwa iskuullada iyo kuwa jaamacadahana runtii lagu qasbay inay guriga ku istaadhigareeyaan hadda gurigeena maxaa lagu istaadhigarayaa internet hadduusan maalk lahayn combyuter hadduusan oolin waalidiintiina weliba aabayaasha ama hooyooyinka shaqooyinkii ay ka biilan jireen ardaydooda ama ay ku bixin jireen iskuolka lacagti shaqooyinkiina ay ka istaageen taas ayaa marka waxaan ogaanay dhibaato badan inay runtii ay ka qabsanayso communitigeena gaar ahaan ardayda in ay macquul aysan noqonin guriga in ay wax ka bartaan ayagoo aan haysan qalabkii loogu talagalay online marka baahida ugu badan aada ogaateen maxay tahay maxaad se u qabateen waxaan ogaanay horta afar bahalka rijin ayaan waxaan ka aruurinay oo northernka southernka iyo metropolianka iyo western ayaan waxaan ka aruurinay boqol lixdan iyo sagaal arday oo aan la hadalnay waalidiintooda iyo ardayda qaar kamid a inayba intoodaba boqol iyo sagaashan iyo lix boqol lixdan iyo sagaalkaas arday iyo famili aan aan wareysanay inaysan combyuter haysan laakiin badanaa internet ay haystaan combyuter inay gataan la awoodin sidii combyuterkaas loo raadsan lahaa iyo meesha laga raadsan lahaana aysan ka warhayn waa gartay marka hawsha sidee u gasheen imise imisaad se combyutaro siiseen combyuterro total waxaan bixinay sagaal laptops ayaan bixinay laakiin boqol iyo lixdan iyo sagaashanka arday aan aruurinay waxaan u gudbinay wasaaradda waxbarashada waxaan u gudbinay counsello oo local ah iyo organisation kale oo dowladda ah annagoo markii dowladda ku baraarujinayno communitigeena ayaa dhibaatooyinka online stadiska ugu badan communitigeena intaasoo qof ayaan waxba haysan dowladda way nagu soo laabatay waxay tiri ardayda detailskoodaan u baahannahay saan iskuuladooda u wacno aan u sheegno in arday kasta oo listiga saafa ay soo gudbisay combyuter loo siiyo inta badan waa la siiyey ardayda dhigato public schoolka ardayda aan la siin waa ardayda dhigato private schoolka ama annaga aan u naqaano islamic schoolska inta badan dowladda ama wasaaradda waxbarashada combyuter maysan siin maadaama iskuulladaas ay private yihiin waa garta marka waalidiinta aada ogaateen in ay u baahan yihiin combyuutaradaas sideed ku ogaateen sideese ku xulateen baahiduse intaas ma la-egtaa mise waa ka ballaaranta baahida intaas way ka badan tahay wayna ka ballaaran tahay hadda intaadan isoo wicin ayaan waxaan la hadlayay victoria university maadaama arday oo soomaali ah ee dhigato victoria university ayagana dhibaatooyin ay haysto marka victoria university ayaan si gooni ah u adres gareynay una advocate gareynay ardaydaas oo jaamacaddaas dhigato in runtii la caawiyo oo combyutaro la siiyo waana ku rajo weyna in ayagana la siinayo baahida ugu weyn ayaa waxay tahay waxaan ku xilanay dhalinyarada annaga runtii aan xaafad kasta uga dhign mas-uul ayaa waxay suubiyeen ayaga ayaa soo xushay faamiliyadaas waxaa ka mid a dhalinyaro agoomo ah waxaa ka mid a dhalinyaro wadanka ku jooga asylum absticker condition communityna aan waxba ka ogeyn communityna aan u tegin communityna aysan caawin ayaan marka waxaan siin focus inaan siino labada group maadaama ay yihiin labada group oo ugu dhibaatooyinka badan ama impactiga ugu weyn ay gaarsiisay dhinaca disadvantageka marka dhalinyarada runtii horta kheyr alaasi oo noo soo gudbisa ayaa waxaa kamid a aan rabaa inaan inta ugu mahad celiyo cabdiraxmaan axmed cabaas sheekh cabdi axmed iyo axmed diini dhalinyaradaas ayaa runtii soo aruurisay ayagaan kala tashanay afartaas xaafadood oo kala duwan ay soomaalidu u badan tahay ayaa loo qeybiyey sagaalkaas laptop
waa gartay dhibaatooyinka ugu badan oo bulshada haysata waxaa la dhahaa inaysan inta badan baahidooda muujin ama cid u hadasha aysan jirin arrimahaas sidee loo hagaajin karaa in bulshadu ay yeelato dad codkooda muujiyo dowladdii iyo hay-adaha caawin kara kala hadla
ma rabo inaan inta aan aan ku dhaho saafo keliya ayaa wax qabatay community organization badan ayaa jirta wax qabatay waxaa kamid a xaafadan ka shaqeyso north melbourne iyo falimenton ilaa iyo westiga la yihahdo ubuntu project oo president waxa u ah axmed diini ayagana runtii dhalinyaro badan ayay caawiyeen oo weli homeless ahaa dhalinyaro badan oo banaanka seexanayo oo gaajo dishay oo aan uga baqnay xataa cuduradan ilaahay ha ka hijaabay in ay ku dhacaan dhibaatada haysato community waxa waaye iskumaan duugnin annagoo dhan kale wax waax baan nahay waa kala carareynaa competition unnecessarily ah ayaan iskula jirnaa taas waxay keentay dowladihii kuwa hoose iyo kuwa saleba inay nagu wareeraan because markii aan united nahay dadkeena baahan wax kasta ayaan u qaban karnaa annagaa wax isgaarsiin karno diinteenna iyo dhaqankeenaba waxay ahayd diin iyo dhaqan ku saabsan in wax la siiyo oo zaka iyo dacwo iyo qofka waxba aan haysan oo la caawiyo oo wax loo qabto marka runtii waalidiinta aada baan ugu baraarujinayaa in laisku duubnaado in laiska warhayo community organizationskana inay runta shaqadooda ay kasoo baxaan because community organization baan nahay waxba nama qabanayno wax ay macnaha ay yeelayso ma lahan shaqooyin badan baa dhiman baahidun way badan tahay inta annaga aan qabanay in ka badan ayaa jirto organisation kasta oo xaafad kasta ku taalana waa inay shaqadooda ay kasoo baxdaa waa gartay idinku hadda kombyutaradan wasaaradda waxbarashada victoriaad ka hesheen intaad la xaalayseen wasaaradda ma ini soo dhoweeyeen ma inii fudeeyeen howlahaad rabteen maxaad khibradahoo ka hesheen sida wasaaradda aada ula xaasheen
boqol kiiba boqol horta xildhibaanka ku magac dheer daniel berson oo member of parliament oo essendon ah xafiiskiisa ayaa aada iyo aada noo caawiyey oo oo u dhexeeyey anaga iyo department of education department of premier and cabinet taasna waxay kutusinaysaa baahida ugu badneyd oo iskuolka man alexander college oo xildhibaankaas uu haysto in intooda badan combyutare la siiyey wasaaradda waxbarashadana wayna soo dhaweysay ayadoo aqoonsan shaqada saafa ay qabato also scander foundation ayaa horta anaga nagu caawisay ama macquul ka dhigtay in combyutaro aan usoo badno dhalinyaradan scander foundation la-aanteed annaga caawitaankan aan ka geysanay shacabka macquul ma ahaan lahayn marka ayadana waxaan rabnaa runtii inaan u mahad celino scander foundation waa garta ugu dambeynta maxaa laga bartay hadda xanibaadahan covid nneteen cabaar bay socdeen weli way socon doonaan noloshu sida caadigaad ku soo noqon mayso bulsho ahaan markaad fiirisay baahida iyo howlaha loo baahan yahay in loo qabto bulsho ahaan maxaad maxaad ka barteen howlahaas maxaadse kula talin lahayd bulshada wallaahi saafo aan waxaan ka baranay soomaali community oo ku nool victoria waxa aan mashquul aan ku nahay iyo dhibaatooyinkana haysto yacni waxaa u dhexeey waxyaalo badan dhalinyaradeenna waxa waaye potential bay leedahay potentialkana waxaa laga baahan yahay waalidiinta iyo community-ga inay isku duubnaato community organisation kasta meel kasta ay joogto ama xaafad kasta ay ka rajisgaraysan tahay waa inaan isku nimaanaa aan dhibaatooyinkan community-ga haysto aan u takal garaynaa united front laakiin haddii aan divided aan nahay oo waxba xaafadeeda oo waax waax ay leedahay aan isku ririixayno waxaan isleeyahay dhibaatooyinka way kasii badnaynayaan yaan la hilmaamin generation cusub ayaa hadda soo kacay oo dhibaatooyinka iyo siyaasadan iyo mukhaalisiinta aan ku jirno aan ka warhayn mustaqbalka waa in aan dhisnaa waa inanaa hadda isku diyaarinaa dhallinyaradeena hadda soo kacayo mustaqbal ka fiican kii annaga aan kusoo kornay inay haystaan
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali